dhaqaalaha waxaa hoos u dhigay rison fara badanaa jira ani risonkii koowaad waxaa waye si tax waay cashuurta oo kor u kacdo cashuurta markay kor u kacdo for example aniga dharka dharan gadaha becshira maxaa haysta oo dhare cashuurta markay kor u kacdo wixii intuu iigu imaanayo ma iigu imaanayo waxay noqonaysaa lacagta inay kor u kacdo sidii hadda dadka soomaalida sheegaan oo dhahaan dollarka kor u kace canshuurtan lagu sheega waa saas camal dollarka markuu kor u kaco dad qaarna way ku faa'idayan dad qaarna way ku khasaarayaan canshuurtana markay kor u kacdo dowladda way ku faa'iidaysaa laakiin ummadii kenya joogto way ku khasaarayaan waxaa la arkaa wixii kuula imaanaya toddoba kun iyo shan boqol unuu kuula imaanayo siddeed kun mase sagaal kun adiga waxaa gadanayso ma garanaysid qofkii wuxuu ku leeyahay waxaan waa qaal lacagti ma haysto asaga naftiisa lacagtuu horaan u barta kusoo talagala markaa dhado waxaan intaan alagadaa wuxuu ku leeyahay waa qaala gadahaysaa so ana waxaan sheegi lahay qaabkii looga baxay waxaa waaye horta cadaaladnimo first waxaa waaye dowladda dowladda laga soo bilaaba dowlad from madaxweynaha to m c a aan runtaan sheega madaxweyne to m c a horta waxa horta cadaalad kuma jiro kenya ani saan arkay anaa ama kenyan since aan dhashtay intaan jooga cadaaladnimo weli ma arkin runta intii la sheego president senator m b m c a ku kasta wuxuu u dagaalaa inuu asag tahay jiro leh aniga hadda waxaan sheegi lahay doorashada soo dhawaatay twenty twenty two insha allah miso eight election waqtigeed waaye waxaan sheegi lahay ummadda soomaaliyeed oo gaaris ku nool iyo kenya ku nool inay doortaan qofka cadaalad u ah inay doortaan qofka wax u qabanayo inay doortaan qofka dhaqaale soo gelinayo inay doortaan qofka kii masaakiinka iyo kii taajirka kala dhehaynin wax kastaba way qaaliyooween doorashada markay soo dhowdahay noloshii baa qaali sicir baa dhacay influention wax la dhahayo waaye maciishadii dowladdii canshuurta zaa'id bay ka dhigtay wax kasta waa la canshuuray wakti waxaa la gala hadda doorasho ah doorasho kastaba markii la gaarabo noloshii baa waxay noqotay qaali bay noqotay dowladda waxaan ka codsanaynaa inay naga dhinto canshuurta inay yarayso si ay shicibkeeda ee ugu turto kuuraha wakti kuuraha la jooga oo wakti siyaasad baa bilaabatay wakti siyaasad markay bilaabato waxaaba isla socdaanba doorashadii iyo sicirkii oo kor aaday dowladda waxaan ka baryaynaa inay shicibkeeda ee u turto madaxweynaha uhuru mogai kenyatta waxaan ka codsanaynaa inuu canshuurta uu hoos uga dhigo
dhaqaale la'aanta waxaa keentaa tax first waa canshuurta sidan waxaa uga bixi karnaa horta soomaali sidaa u nahay ruux walba wuxuu duurtaa qabiil qabiil ha dooranaya nin wax kuu qabanayo dooro waxaan dareensanahay culeyskaas waxay u sabab ah madaxdii oo ishaas haysato waayo madaxdiiba hadday isqaqabsatay meeshii waxaa soo kordhay inay waddankii culeysadii ay ku bataan oo qaabkii oo wax lagu furdaaminayay inay hoos u dhacas ku yimid